الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كفارة المريض ruuxii xanuunsanayey kafaaradiisii macnaa maradkan iyo xanuunkan uu xanuunsanayo kafaaradii uu noqonayey ama dembigiisii laguba dhaafayay wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay lafdiga kafaar waa siiqo mubaalaqo wuxuu ka soo jeedaa kelimadan atakfiir atakfiirna macnuhu waa ataqdiya watasatur waa qarin wax la qariyo ama astur la asturo macnuhuna markaa waxa weeyaanuun ruuxii xanuunsanaya mu'minka ahaa dunuubtiisii isaga kaba dhacday waxyaalahan kuba imanaya xanuunka alamkiisa iyo adigu bal xanuunka ah ayaa asturaya ama kafaaro u noqonaya ama lagagaba dhaafaya taas baa macnuu yahay bal haddaba taas kolley axaadiis kala duwan baa inooguba iman doontaa ee taas baabkeedii weeye xdثna إسحاq بن العلاء qال xdثna cمر بن الحاrث qال xdثna cبداللahi بن سالم عن محمد الزbaydiي qال xdثna سليم بن cاmr أن qضyف بن الحاrث أخبرh أن رجuلا أtىa أbا عbayدة بن الجراح sند waaba sند badan dadkiisuna la arko imika ayay wada cusub yihiinba intooda badan marka ninkan sheekha bukhaariya ee isxaaq ibnu alcalaa la yidhaaho kolley awowgii baa loo tiiriye isxaaq ibnu ibraahim ibnu lcalaa weeye aabbihii ibraahim baa la yidhaahaa ee ruwaad kala duwan sii loogu tiirin jiray awowgoodun baana maanta awowgii loo nisbeeyey waa nin reer shaam oo reer ximsa sida qolooyin kaloo sanadka ku suganba ay degaankaa u yihiin bal markaa waana dee sheekhan bukhaari kolley bukhaarina kitaabka saxiixa wax kagama wariyo ee kitaabkeennana aladabulmufrad buu dee waa kan halkan kagaba wariyey xagga marka leega aimadan kale kutubtan soo saartay lixdaa ama kutubtaa lixdaa lihina waxba kamay warin ee bukhaari baa kitaabkiisana aladabulmufrad kaba wariyey xaafid xajar wuxuu kaba cabiraa waa nin run badana saduuqa laakiin marka la eego xagga riwaayaadkiisa xifdigiisu ma fiican oo qalado aan yarayn baaba kaba dhaca waa cibaaradiisii kale aimada qaarkoodna way daciifiyeen khaasatan imaamka nasaa-i oo kale marku weliba ninkan sanadka ku sugan ee camr bnulxaaris uu ka warinayo maha guud ahaanba ee marka uu camr bnulxaaris kaba warinayo riwaayadiisa way daciifiyaanoo bal sanadka inta kale ishkaal siyaasi ma jiro ama wax siyaasi kuma sugnee ninkan ayaa walow ahar mawquufo uu inoo noqonayo oon arki doono macnihiisa iyo abu cubayde hadalkiisa in bal maqalka jira horta waa ninkan isxaaq ibn alcalaa khaasatan riwaayada uu camr ibn alxaaris kaba warinayo ama camr ibn xaariskan waa nin isaguna waxa weeyaan camr ibn alxaaris ibnu daxaak la yidhaho isna reer ximsaah bukhaari kitaabkeenna waa kaga wariya abu daa-uudna waxbuu kaba wariyaa xaafidnu xajarna wuxuu kaba cabiraa ruux maqbuula inuu yahay waxaa ku xiga cabdullaahi ibnu saalim waa nin hiqa ah oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa isna degaankan ximso uun ah oo deegaankaasaa kunyadiisu abu yuusuf loo odhanayey bal kolley abu daa-uud iyo qolooyin baa waxyaalo iyagana kalaam kaba keeno isaga xagga maaha dabdiga iyo sidqiga maahae waa xagga marka la eego fikrada oo qolooyinkii naasibo la odhanayay ee adigu kolley shiicada muqaabilkeeda ahaayo dee iyaguna waa in daraf kaloo qasan qaldan kuwaas bay adigu kuba tuhmeen ama laguba sheegay jaanibka nasbigae laakiin sida kale waa nin hiqaa cabdullahi ibnu salim alashcari maxamed ibn lwalid zubaydi waa nin hiqoo imaama labadan kale ka dambeeya sulaym ibnu caamir iyo qudayf ibnu alxaaris sulaym ibnu caamir bal qudayf ibnu xaaris kolkool magaciisa qudayf bedelkeeda ciyaadna way yidhaahaanbe sulaym ibnu alxaarisku waa nin isaguna kolley reer shaam ahaayoo kunyadiisa isna ree waa degaan bay raggan isku wadayihiin magaalada ximse la odhanayo abuyaxya la idhaaho waa nin hiqa oo taabici oo dhexo waa nin lagu kalsoon yahay ama qudayf isaga waxaaba la isku khilaafsan yahay ma saxaabi baa idraag buu leeyahy barhkood baa waa saxaabi yidhi kuwana meye waa taabici weynuun bay idhaaheenoo waa nin marka la eego dee isagana waxba kalaa ma jiro hiquu noqonayaaye laakiin waa nin ay isku khilaafsan yihiin xagga suxbadiisa ma saxaabi ah mise ma aha ninkaa qudayf ibnuxaaris baa wuxuu yidhi ama uu warramay sulaymo anna rajula nin baa ataa yimi abaa cubaydata bna aljaraaxi buu u yimi walxaal huwa abuu cubayda dee isaguna shaam waa kii madaxda ka ah waqtigiisii wajicun uu xanuunsanayo fa qaala wuxuu yidhi ninkii yimi baa odhanaya abuu cubayd uu soo siyaarto ku odhanaya kayfa amsa ajrulamiiri amiirka waa abuu cubayda ajrigiisi see buu noqday oo see buu ahaaday taas buu yidhi ujeeddada waxaa weya in abuu cubayda waa kan xanuunsanaye dee xanuunkiina ajri buu u leeyahay waa ujeeddadiisu ay tahay oo ruuxu ka muslimkaa markaa uu xanuunsanayo xanuunkan iyo alamkan gaadhaya ajri baa uu ka helayaaye bal ajrigaasi see buu yahay kaa kaba warran waa dee iska warranno xanuunkii faqaala wuxuu yidhi markaa amiirkii ama abuu cubaydata bnu ljarax amiinu haadihi اlumma hal tadruuna miyaa ogtihiin oo garanaysaan fii ma tu'jaruuna bihi waxa laydinka ajri siinayo oo waxa macnaa markay idinku yimaadaan ajriga ka helisaan miyaa garanaysaan oo ogtihiin isaga wuxuu abuu diidan yahay abuu cubayde kalaamkiisa xanuunkani uun kafaaruu noqonayaaye laakiin ajri lagama helayo oo kafaaro waa noqonaya ruuxu dembi uu lahaa waa lagaga daadinaya lagaga dhaafaya laakiin ajri isaga kama helayo waa saa hadalkiisu suu u yaallo markaas deeta wuxuu leeyahay isagoo taasa hal tadruuna fii ma tu'jaruuna bihi miyaa garanaysaan waxa laydinka ajri siinayo bal asarkan ama xadiidkanna kolley imaam axmed iyo bukhaari way la wadaagsadeen laakiin siay ku wariyeen kolley in yar farqiba u dhaxayso waxaa axmed musnadkiisa kuba sugnaa in ninkani markii uu yimi ee uu soo booqday ee uu yidhi bal kaba warrama ay haweeney uu isagu qabay oo tuxayfo la odhanayay inay tidhi baata biajrin wuxuu xalay ku seexday ku baryay ajri oo ujeeddadu waa xanuunsanayayoo dee xanuunkuna ajri buu u yahayoo isagoo ajrigaa iskaga dhex jira ayuu dee bal waa adigu xalay baryay taas bay tidhi wuu sii jeeday oo wuu jiifo gidaarku ku jeedo deetuu isa soo rogay oo markaas baa deeta uu cibaaro uu tii ku diidan yahay ajri buu dee ku jiray ama kuba baryey ayuu laba yimi kolley lafdiga axmed iyo markaasuu xadiid marfuuca wariyey iyada taasay imaam axmed iyo wariyeen halkan waa noocaa inkaarkaasun isagii baa le warmey arrinku san ma ahayn waxa ajriga laydinka siinaya miyaa garanaysaan fa qaala wuxuu wuxuu yidhi markaa ninkii baa yidhi bimaa yusiibuna waxaana asiibaya na helaya ayaana laga ajri siinayaa fii maa nakrahu waxyaalahaan nacayno oo ujeeddadu waa xanuunadan iyo waxyaalahan dhibta nagu imanaysiya waxyaalaha naguba imanaya ajri baan ka helayna waana laga ajri siinayaa ninkii baa jawaabtiisu ta ahayd fa qaala wuxuu yidhi markaa abuu cubayda inamaa tu'jaruuna waxaan laydinka ajri siinayaa waa bimaa anfaqtum fii sabiili illaahi wixii aad ku bixisaan sabiilka ilaahay oo ujeeddadu xoolaha aad la baxaysaan ee jihaadadaa haba yaraadeena aad ku bixinaysaan iyo litakuuna kelimatullaahi iyo alculya waa waxaa waa kasabkiinnii waa infaaqiinii taa waa laydinka ajri siinayaa wastunfiqa lakum siintiya taadu maanta dalab ma faa'iideynayso oo siintiya dalab taadu dalab bay keenayo oo markaa laguma laqbaynayo wixii la dalbayey in la nafaqeeyo ama laydinku nafaqeeye macnaa unfiqa weeye wastunfiqa ee unfiqa wixii la nafaqeeyo lakum idinkal kolley bal lafdigaa axmed iyo haddaan kuba fasirano xadiid uu warinaya anu ku soo qaadaya nafaqadii fii sabiili illaahi wuxuu ihi waa bisabci mi'ati dacfin wixii ruuxu naftiisa iyo ehelkiisa ku nafaqeeyana taasi waa bicashara markaa wuxuu noqonayaa iyada waa bicashar xasanaadka oo waa si dee asalka xasanaadka lagu abaalmarinayay taas buu kaba cabiray markaa tanna taasaan ka dhigaynaayo wixii aad la baxdaan ee fii sabiilillaahi kula baxdaan waa laydinka ajri siinaya waxaa idinka la ajrigiin loo nafaqeeyo macnaa waxaa ama naftiinna aad ku bixinaysaan ee ku nafaqayaysaan ama ehelkiiniina dee niyadu marka ay jirto kaasna ajri waa idin yahay isaguna waa ficil aad la timaadeen iyo kasabkiinii uma cadda waa tiriyey abu cubayda adaata araxli aniga rajli baa itaa loo jiimeyo dee waa xaye adaata araxli raxligu waa koorihii la duldhigayay dawaabtan la fuulayo sida sarjiga markay noqotay ama sarjiga faraska oo kale iyo raxligana geel oo kale iyo wixii la duldhigayey ee kooraha la midka ahaabaa iyada raxli ay kaba cabiri jireen haddaba raxliga adaadiisii ayuu tiriyey kullahaa dhammaanteed xataa balaqa ilaa uu gaadhay cidaara albirdowni birdownku waa nooc khuyuushaa kaba mida khaasatan waxay odhanayeen waa fardaha ama turki ha kaba cabireen ama fardaha acjamiga ha kaba cabiroono kuwan kale dhulka carabta lagu yaqaanee banaanka u badnaa xagga buura iyo kagaba fiicnaa laakiin kuwan kale kaba orod badnaa bal obaraadiin bay odhanayeen birdown waa nooc khuyuusha kaba mida oo dee khaasatan dadka kuwan fardahan kolley un ka yar duwane laakiin waa fardihun kaba mide kuwa ama ay turkiya ama cajamka kaba cabirayeenoo buuraha iyo waxaasna kuwan kale kagaba fiicnaayeen haddaba wuxuu tiriyey cidaara albirdowni birdownka ama fardihiiba dhahoo xakamihiisii ilaa uu gaadhay oo cidaarku dee waalijaama cidaarku dee kolkol xataa shacarkeennan kan waxa weeyaan dhafoorka oo kale kasoo dhaadhacayo waaba laba yidhaah e laakiin macnuhu waa ilaa uu xakamahan dee faraska khaddigiisan qabanaya ee lijaamkiiya uu soo gaadhay oo wuxuu uga jeedaa alaabtan imika iska daa wixii waaweynaa ee raxliga adawaadkiisa koorihii iyo wixii kale bal adaadiisa ahaa iyo heryadii la duldhigayey ama wixii kale dee shaygan gaadiidka la duldhigayey xataa xakamihii waxyaalaha caynkaasa ruuxu wixii uu ku bixiyo waa nafaqo fii sabiilillaahi uu ku bixiyey waa taa toddoba boqolee xasano looga qorayo xataa shaygaa yare xakamahaasa lagu qabanayo daaba daabada ama lijaamkeedii waa laga ajri siinayaa oo waxay ka mid tahay waa bimaa anfaqtum fii sabiilillaahi oo wuxuu tirinaya waxyaalaha ee dhici karta dadka qaarba aanay wax weyn u qaadan laakiin kol haddii dee jihaad iyo umuuraha uuba bixiyey ee ama koorihiisii ama xakamihii uu daabadiisa ama waxyaalahaas iyo wixii laba midka ahaa ajrigaas way leeyihin oo waa laydinka ajrisinaya taasi waa mid wixii dee bal nafaqadii uu ruuxu ehelkiisa iyo dee si rasuulkii ilaahay yidhi ama naftiisaba uu ku nafaqaynayay iyadna ajrigii way soo gelayaanba xadiidka aan sheegayo axmed oo kale waxaa dee kuba jiray oo kale dee dhagaxii uu dariiqa kaba qaadiyo waxyaalaha caynkaasa iyadana waa wixii laga ajri siinayey umuuraha haddaba hadduu ruuxu la yimaado waa kasabkiisiioo ajri waa looga qorayaa hadalkiisu waa kaasi amaa arrinkii halkan walaakina hada alwasaba xanuunkan alwasab waa almarad wasan iyo macnaba waa xanuunkan alladii xanuunkaasoo yusiibukum idin asiibaya fii ajsaadikum jidharhkiina iyo ajsaadiina idin asiibaya waa xanuunadan idin helaya yukafiru allahu ilaahay waa kafaaro gudaya waa ku dhaafayaayoo bihi wasabka min khadaayaakum dunuubtiinu idinkaga dhaafaya markaa bal hadalka imaamkan abu cubaydat bnu اljaraax amiinu haadihi اlumma ayaa wuxuu radia allahu canhu hadalkiisu guud ahaan yahay khulaasadiisuna ay tahay ruuxu wixii kasabkiisa ahaayee camale uu la yimaado se infaaqa fii sabiili illaahi oo wuxuu u kala qaadaya infaaqa fii sabiilillahi dee uu ka ajri badan yahay infaaqee wax kale ama camal kaloo khayro uu laba yimaado saa laftigaan axmed kaba soo noqlinaya xataa dhagaxi uu dariiqa kaba qaadayay waa kasabkiisii waa camal uu isagu laba yimi markaa ajri waa laga siinayaa taas waa mid ama ruuxa waxyaalahan helaya ee ama xanuuna ama wax la mid ah een isaga kasabkiisii uu kasbaday ahayn eeg wax isagu kasbaday maaha waa wax ku yimi oo wax asiibay ajri looga qorayaa ma jirtee laakiin dembigii uu lahaa ayay kafaaro uga noqonaysaa taas baa uu yahay kale baabka axaadiistiisu way noo socotaa waan maodi karayn halkaan ku daynayaa waanan arki doonaa axaadiista baabka insha allah inoogaba imanaysaa xanuunka naftiisa dhibta yar ee ruuxa mu'minkaa gaadhay in dee xasanaad iyaduba ay yeelanayso taa axaadiis inoo faa'iideynaysaa jirta oo markaa bal waxaan leenahay waatan waxaa kolley qowlkan oo kala qaba imaamkan weyne cizudiin ibnu cabdisalaam kolley qawaacidkiisa isagoo kaba dhigay qalad iyo waham in sidaa loo fahmo ay tahay wuxuu leeyahay waxaan ruuxa laga ajri siinaya waa wixii kasbigiisa waa wixii uu shaqaystee uu kasbaday waxaan shaqadiisa ahayn oo kasabkiisa xanuunkaa wuxuu ajri kaga helayaa waa hadduu sabir la yimaado ama rido la yimaado laakiin nafs almarad iyo nafs almusiiba iyo nafs aladaa waalalam ajri ma laha ee waa wixii isaga lagu tiirinaya muxuu noqonayaa wuxuu markaasi uu ku yimaado shaygaasi hadduu sabro eeg waa camalkiisii markaa sabirkii waa kasabkiisii hadduu ilaahay dee raalliba ku noqdo derajo sabirkii sii dhaafsan markaasuu ajriga ka helayaaye laakiin xanuunkani uun dee ficiluu isagu la yimi maaha kasabkiisii maaha marka ajri kama helayo waa siuu ima kollayna waa hadalkan abu cubayda ayuunbay taasi waafaqsanaanaysaa waana cizudiin laakiin waxa weeyaanuun dee axaadiis kala duwan baa waxay inooguba yimaadeen ruuxa waxaan mu'minkaa helaya dee kafaarana way yihiin ajrina way noqonayaanoo bal markaa kolley waa kalaam arrinkan iyo waxaan leenahay idlaaqeeda ma laha sabirkii lagu sabraya waa saxo ajrigi waa kusii siyaadayaaye laakiin taa yaree gaadha xataa qodax mudday inay ruuxa kafaaro u noqonayso iyadoon sabir iyo waxyaale la eegin alamkan ruuxa mu'minkaa ku yimi axaadiis bay nooguba timi ruuxii alam gaadhay ajri in looga qorana axaadiis bay nooguba timo bal waxaan leenahay abuu cubayda iyo waana qowlkaa uu kuba tegay isaguna cizudiine kolley axaadiis kala duwanoo barhkood ay noo iman doonaan ayaa waxaa laga yahay wax intaa wax ka dhaafsan bay inoo faa'iideynayaanoo dhibaatooyinkan ruuxa mu'minkaa gaadhaya haddii uu ruuxu dembi lahaa uu yahay dee kafaare dembigiisii bay uga noqon haddii dembigiisii inta laba dhaafay weli waxay u hadhsan yihiin oo dhib siyaado ahayd dee rafcu darajaad way keeni hadduu marka horeba ruuxu dembi sidaasa aan lahayn dee iyada ajri bay u noqon oo xasanaad bay u noqon marka wax maanicina ma jiro ruuxii ajri iyo kafaaro inay kulmaan taas ma jirto axaadiisna waatay inoo faa'idaynayse bal dee san imaamku haba yidhaahee laakiin waxaan leenahay tanna kafaarona way noqonaysaa in xasanaad iyo rafca darajaadna way u noqon haddii dembigiisii intuu badan yahay dee taasna lagu markaa ay noqotona waa sax haddii xasanaadkii uu lahaaba sida kaleba nin khayrla uu ahaa oo alamkan iyo dhibtani ay kuba yimaadeen rafca darajaad way u keenaysaa balbaa taasee laakiin imaamka cizudiin ibnu cabdisalaamna waa qowlkiisii baan leenahay axaadiista intaa dhaafsanna haddii la idhaha way inoo iman doontaa wallahu subxaana wa tacaala acla aclam bal weli waxoogaa baa yar jira